w maraakiibta badda ku jirta oo annaga puntland ahaan aanu siinay shatigu waa tirsan yihiin waxa weeye kow iyo toban xaba weeye afar hore ugu jirtay iyo toddoba yimid weeye hadda haddaanu ka hadalno toddobadan hadda bulwaanka kicisay waa markii ugu horreysay taariikhda intii dowladdii soomaaliya dhacday markab inta la keeno dekedda boosaaso la keeno ama berbere la keeno ama xamar la keeno ama kismaayo la keeno la qiimeeyo oo dad khubaraha wasaaradda kalluumaysiga ka socota ay qiimayso oo la fiirsho inay shuruudihii buuxiyeen kalluumaysiga iyadoo la raacayo xeerkeenna iyo in kale waxa weeye markii qiimayntaa la sameeyey ee go-aankii ka soo baxay khubaradaas wuxuu ahaa maraakiibtaasi in shati la siin karo intaa ugubaan naharina waxaan siinay oo aanu saarnay laba insbaktar ama kormeeryaal waxa soomaalidu u taqaano oo la soconaya waxay qabanayaan meeshay ka kalluumaynayaan waxaa kaloo lagu dhejiyey tracking devices oo noo ogolaanaya annagoo xafiiskeena joogna meesha ay marayaan iyo waxa ay samaynayaan inaan ogaano waxa weeye marka maraakiibtaasi sharciga waa waafaqsan yihiin